magaalada beled weyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan hogaaminta wanaagsan waxaa loo qabtay in ka badan shan iyo labaatan kaabagalaas oo ka kala socday fasaladaha iskuulka hormuud ee beledweyne maamulaha guud ee iskuulka hormuud axmed cabdulaahi toolman ayaa ka warramaya ahmiyadda tababarkan
waxaan qabanaya tababar oo ku saabsan hogaaminta macnaha wanaagsan qofka si oo wax uu hogaamin lahay tababarka ulajeedkiisu markaa oo aad iyo aad markaa diiradda loogu saaraa waxay tahay maadaama bisha barakeysa ramadaanka nagu soo wajahan tahay oo galaasya ugu yaraan ilaa laba iyo toban galaas aan u qabano tartan guud waxaa jiro galaasyada sida guud iskuulka oo bixiyo maadada ingiliishka iyo caafimaadka iyo kombyuutarka tababara waxaa loo qabtaa tartamaa loo qabtaa waa in la helo kaabagalaas in la helo waaye kaabagalaasku waa inuu khibrad u leeyahay sida wax uu markaas uu hogaami lahay taas ayaa nagu dhalisay ina markaas aan qabano tababarka oo noogu faa'iideyno ardayda markaas dhigato iskuulka khaasatan macnaha kaabgalaasyada maadaama tartamadaas macnaha nagu soo wajahan yihiin oona loo baahan yahay hoggaan fiican in la helo qaar ka mid a ardayda ka qaybgalayaasha ah ayaa sheegay in ay wax badan ka faa'iideen magacaygu waa sahar ibraahim waxaan ka mid ah ardada macadkuruun dhigata qolada full timeka ama brivatka maanta waxaan qaadanaynay tababar ku saabsan good leadership ama hogaaminta wanaagsan tababarkan waxaan loo socday hal maalin waxyaaba badan aan ka faa'iidinay sida wax loo maamulo sida kala dambeynta manajmentiga waxyaabahaas oo dhan insha alla waxaan rajeynayaa in arday kale ama mar dambe dib loo qaban doono faa'iido uu leeyahay ardada runtii maanta waxaynu qaadanay ama gudaha iskuulka hormood ka dhacay tababar aada u muhiima kaas oo ku saabsan hogaaminta wanaagsan ama good leadership afka qalaad lagu yiraahdo runtii waxyaaba badan baanu ka faa'iidnay inaynu nahay annaga ardayahanteena waxaynu nahay kaabgalaasyada ama ardayda iyo maamulka dabcan ama macalimiinta kuwa u dhexeeyo wax badan baanu ka faa'iidno runtii ah inaynu ardaydeenu kula laabano waa beele maxamed waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulka hormuud maanta waxaan qaadanay tariilin ku saabsan managementii ama maamulidda sida dad loo maamuli lahaa ama bulsho loo maamuli lahaa ha ahaato yacni maamulid weyn ama maamulid yar maamuliddan waxay ka bilaabataa iskuulka ama yacni bareefadayaasha aad dhiganaysid maamulidda maanta nalagu dhiirigelinayna anaga waxaan ahnay ardayda iskuulka hormuud waxaana kamid ahay kaamagalaashayaasha run ahaantii waan ku faraxsanahay inaan qayb noqdo dhiirigelintan ama tariilinkan maanta oo nala siiyey ayna siiyeen iskuulka hormuud waxaan ahay kaabgalaaska fasalka runtii ma aanan aqoonin sida galaaska loo maanaj garo in badan laakiin maanta way iisoo shacabxaday wax badan oo galaaska inaan ka bedela loo baahan yahay ama loo baahan yahay inuu qabto qofka kaabgalaaska marka ardadana waxaan leeyahay qofkii kaabgalaas oo hadalkiiga maqli doona inuu wax ka bedelo galaaska oo u yahay kaabgalaaska iskuulka hormuud ee beledweyne ayaa inta badan qabta tababaro ardayda lagu dhisaya aqoontooda iyo xirfadooda